إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن bismi illaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu waa labada bisha rajab sannada kun afar boqol kow iyo afartanka hijriga kusoo dhowaada warka madaxdiisii qaar ka mid ah shacabka soomaaliyeed ayaa ka hadlay duqayntii uu doraad maraykanka ku dilay mas-uulkii shirkadda hormuud ee magaalada jirib dowladda turkiga ayaa xaqiijisay in askar looga dilay gudaha dalka liibiya dhakhtar soomaaliyeed ayaa ka hadlay faa'iidada ku jirta qaar ka mid a miraha iyo khudradda soomaaliya isagoo dhanka kale ka hadlay halista ay leedahay daawo aanu dhakhtar qorin askari ka tirsan ciidamada dowladda federaalka oo dhaawac culus qaba ayaa sheegaya in xaaladiisu halis tahay islamarkaana ay dowladdu dayacday madaxweynihii hore dalka masar ayaa geeriyooday wasiir ka tirsan dowladda iiraan ayaa waxaa ku dhacay cudurka korona oo ku fidaya gudaha dalkaasi intaas waxa ay ahaayeen qodobadii ugu waaweynaa warka balse intaanan u gelin iyagoo faahfaahsan aan idiin soo gudbiyo qadar wargelin ah كره على المعتدي كره يجناد الاسلام يا الاحرار اقدام مره قفا مره لا تمهل وعصبه الاشرار كره على المعتدي كره يجناد الاسلام يا الاحرار اقدام مره قفا مره لا تمهل وعصبه الاشرار خلوا السهم xikmad hore siday tidhi xog ninkii helaa talo xaabsadee xuseenow walaalle xubnaha maqalkaagaiyo balxiskaaga isii xiskayga ku siiyayee xuseenow maxaa cusub kelimad xeel dheeroo xidid iyo xigaal iyo dad xigta ah ku socota xarbiyiin shisheeyana xinjiro ugu goodisay ayay xarakada al-shabaab xasanow diraysaa
waxay hurdada u diideen carruurteennii waxayna moodeen in gulubka colaadeed ee ay hor kacayaan aanan la iska caabin doonin qaala allahu tabaaraka wa tacaala waaladiina idaa asaabahum albaqyu hum yantasiruun wa qaala allahu tabaaraka wa tacaala alshahru alxaraamu biاlshahri alxaraam waalxurumaatu qisaas faman ictadaa calaykum faاctaduu calayhi bimidli ma اctadaa calaykum waاttaquu allaha waاclamuu ana allaha maca almuttaqiin ka digtoonaada dhagartooda oo ka feejignaada shirqoollada gaaladu ay wadatana ka gaashaanta hana ku kadsoominina kuwa midabka idinkaga eg ee af soomaaliya ku hadlaya inay idinmatalaanna sheeganaya waayo waa fuliyaal fuliya hadba waxay gaaladu rabto dantooda adduunyo uunna ka raadsada mana ahan xaqiiqadii kuwa idiin maqan ama xitaa wax idiin tari kara waa inay ogaadaan in gaalada safkooda oo la galo laguna addeeco damacooda ku aaddan la dagaalanka muslimiinta gaar ahaan mujaahidiinta caqli iyo cudud iyo ciidana lagu biiriyo ay tahay gaalnimo cad qofkii arrinkaa ku dhacana oo xaggooda u xaqliyana uu noqonayo gaal diinta islaamka ka ridoobay allah iyo rasuulkiisa iyo diintiisana la dagaalamaya waajibna ay tahay in la colaadiyo lana dilo haddii la awoodo qaala allahu tabaaraka wa tacaala يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين waxaan halkan digniin uga diraynaa gaalada waxaan u caddaynaynaa inaanan u oggolaan doonin inay nabad ku noolaadaan ama degaanada muslimiinta nabad ku seexdaan kuna soo toosaan goob kasta oo ay ku sugan yihiin ayaannu ku beegsan doonnaa insha allahu tabaaraka wa tacaala annagoo dhaqan gelinayna qowlka allah subxaana wa tacaala ee ah fa ida insalakha alashhuru alxurumu faqtulu lmushrikiin faqtulu lmushrikiina xaysu wajadtumuuhum wakhuduuhum waxsuruuhum waqcuduu lahum kula marsad fain taabuu waaqaamuu asalaata wa aatawu asakaata fakhalluu sabiilahum waa kelimad aad muhiim u ah waxay diraysaa farriimo kala duwan oo xasaasi ah waxaana sida la rajaynayo ay ballan qaadeen inay soo bixi doonto saacadaha soo socda insha allah
الغيرة على المحارم وهتك العار خذ من زمن قد مضى عبره وش صار فيما مضى وش صار وين الإباء وينها الغيرة على المحارم وهتك العار waa lix iyo labaatanka bisha labaad sanada labada kun iyo labaatanka kusoo dhowaada warkii oo dhammaystiran qaar ka mid ah shacabka soomaaliyeed ayaa ka hadlay duqayntii uu doraad maraykanku ku dilay mas-uulkii shirkadda hormuud ee magaalada jilib warkan waxaa noo soo jeedinaya waryaheena maxamed muuday dadkan oo aan kula kulmay wilaayada islaamiga ah ee jubbooyinka ayaa dareen caro leh ka muujiyey duqayntii isniinta ka dhacday magaalada jilib taas oo maraykanku ku dilay maamulihii shirkadda isgaarsiinta hormuud maxamuud xaaji salaad waxay sheegeen in maraykanku uu caddaystay heerka ay gaarsiisan tahay cadaawada uu u qabo shacabka soomaaliyeed walaal marka hore waa salaamaya idaacadda alfurqaan kadib waxaan leeyahay gaalo waxay u soo dhigatay ma ahan shabaab ma ahan dad keliyao dagaalamaya mujaahidiina ma ahan ee waxaan leeyahay dhacdadaasi qof kasta ha ku waana qaato een waxayna u soo tageen in diinta alle inta sheegata oo dhan ay laayaan waana muuqataayoo dadka waa u muuqataa qofkii dhayal ay ooga jirtay ama humaag iyo madow uu ooga jirayna ha arkaan gaalo waxay u socota laa ilaaha ila allahu muxammadan rasuulullah inta inta leh oo dhan in ay layso marka waxaan leeyahay gaalaha laga diyaargaroobo ma jiro shacab iyo shabaab ma jiro maxay ahayde mujaahid iyo nin oo dhexdhexaada ma jiro mid eh, garabka midiga mid mid garabka bidixaa waxaan leeyahay hal xabadaa in ku socoto walaalayaasha waxaan leeyahay ha laga kaco meesha ha la iska daayo maxay ahaydeed meelaha la fadhiyo ilaahay subxaanahu wa tacaala diintiisa garab istaagaan leh wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu dareenkaaga bal ka waran dareenkaygu aad iyo aad buu u kacsan yahay waxaan leeyahay inna lilaahi wa inna ilayhi raajicuun dadweynaha muslimiinta ah waxaan ugu baaqayaa inay foojignaadaan oy arkaan oy madaxa kor u qaadaan waa lala hadlay wax badan baa loo sheega inaan loo soconin cid keli ee dadkaas muslimiinta ee tawxiidka ku dhawaaqaya laa ilaaha ila allaahu leh in ay cadowgu uu ku midaysan yahay inuu laayo waxaa weye laakiin dad gaara oo loo socdo oo mujaahidiin oo qoryo wato oo keligooda ma jiraane dadku waxaa u muuqda ninkaa qoriga wataa loo socdaa ee aniga la iima socdo waad arkaysaan hormuud qoryo mayna wadanin magacay mugdika nuur waaye dowladda maraykanka mar badan dadka muslimiinta ee xanuujiyadii laakiin aarsiga dam- dambe may lahaa jirnay uuna hooye hal qof iyo jirifta uuna may jirifi jirnay labaatan waana dadlaka kasawa hayni dowladiya ku horeeyana saas hangalni beledogle ogaytid muslimiinga lanka aray ti bahali kenya hayti muslimiinga lanka aray hoyo hal qof sha- kirishtaangayo dilan hal qof muslingayo onka aran una labaatan ka gududaan halkaana qof mayangal may labaatan qof insha allahu tacaala maraykan maylana tan seyti adakay dambay doonto boor adakay dambay gaaladu waxa waaye uma kala socno gaar ahaan maraykanka cadaawad weyn oo weyn oo gaamurtay ayuu u hayaa ummadda soomaaliyeed marka waxaan la idin kala saarayo shacab waaye iyo waxaasna waa hoosaasin oo lagu samaynayo ummadda dadka in la kala soocana la rabaa marka waxaa- waxaan idin leeyahay ummadda soomaaliyeed ugu baaqaya dhammaan waa inaan u guntanaa ama maarata dhiisha iskaga dhignaa marka aan u kacnaa isniintii lasoo dhaafay ayay ahayd markii maraykanku uu tuuriyo dhanka cirka ah ku dilay maamulihii shirkadda hormuud waxaana xusid mudan in isaga iyo dowladda federaalkuba ay sheegteen in qofka ay dileen uu ahaa sarkaal ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab dhakhtar soomaaliyeed ayaa ka hadlay faa'iidada ku jirta qaar ka mid a miraha iyo khudradda soomaaliya isagoo dhanka kale ka hadlay halista ay leedahay daawo aanu dhakhtar qorin waa kan cabdisamed cabdulaahi oo faafahinta warkan inoo sii amaqaada mid ka mid a dhakhaatiirta soomaaliyeed oo waraysi siiyey warbaahinta islaamiga alfurqaan ayaa wuxuu faahfaahin ka bixiyey faa'iidada ay u leedahay qudaarta bini'aadamka dhakhtarkan ayaa wuxuu soo gudbiyey faa'iidooyin badan oo ay leedahay qudaarta isagoona mid mid u tilmaamay qaybta kale waxaa ka mid a qaraha qaruhu sidiisaba soomaalidu aad bay maaragtay u beerataa aadan u jeceshahay waxayna ka mid yihiin midhaha ugu horreeyey ee afrika laga helo gaar ahaan meelaha laga helay waxaa ka mida oo ugu horreeyey dhinaca afrika marka la yidhaahdo dhinaca koonfur galbeed kadibna dhinacan ayuu maaragtay u soo gudbay kadibna yurub ayuu saas ugu gudbay xilligii maaragtay ee, roomaanka marka waa miro aad u maaragtay faa'iido leh waxaa ku jira oo u badan biyo waxaa ku jira sokor wuxuu u roon yahay seefaynta keliyaha wuxuu kaloo u roon yahay socodsiinta maaragtay xagga caloosha dadka ay fadhido marka faa'iido badan baa ku jirta dhammaantood waa khudaar loo baahan yahay maasha allah in laga faa'iidaysto lana ilaaliyo laakiin sixadooda oo marka ugu horeysa oo la keeno aan hore looga boodin khudaartu gacmo badan ayay soo martaa ninka beeraleyda ah ninka soo qaadaya ninka iibinaya waxaa la rabaa kow in layska nadiifiyo korkiisa marka hore laba mar layska dhaqo marka xataa la isticmaalayo qofku gacmo nadiifa oo ku isticmaalo waayo waxaa badan gacmaha soo taabanaya dadkana haddee baaritaan looma wada samaynoo maarata caafimaadkooda lama hubo marka in layska nadiifiyo aan ku dardaarmayna waxay ku xiran tahay cudurrada ka dhalanayaahi mar walba dadka ay lasoo la soo kulmay ninka soo saaray ha noqoto midka soo qaaday ha noqoto haddii uu gooryaan qabay haddii uu xanuunka la qabay haddii uu jeermis gacantiisu lahayd jeermiskaasaa kor saaran jeermiskaasina waxay u fududahay inuu maaragtay markaa aduu afkaaga u bannayso oo aad caloosha geyso inuu jirkaaga maaragtay saas ku galo oo uu dhibkuu keeno marka si dhibba kuugu imaan sidoo kale dhakhtarkan oo ummadda la hadlayay ayaa wuxuu ka digay daawooyinka si jilaysan ee yaala xarumaha ganacsi kuwaas oo mar weliba ay ku ordaan dadka qaar haddii ay xanuun yar dareemaan waxaa ayaantan badan sidaad u sheegtaba hooyooyinka markay ilmaha ka xanuunsadaan farmashigay tagaan daawada ayagaa iska qaata daawooyinka ugu daran oo aan aada uga digaya waa daawooyinka la yihahda antibioticska ama kuwa maaragtay qallajyaha loo yaqaano kuwaas waxaa weye dhibka ugu badan ee daawooyinka laga qaadaa kuwaas weeye sababtoo ah jirkeenna waxaa ku jira noolayaal badan oo aan dhib noo lahayn laakiin faa'iido nooleh iyo qaar nala nool oo maaragtay aan waxba noo geysan faa'iidana noogu jirto kuwana waxbay noo soo saaraan kuwo aan nala joogaan waxba nagama dhimansan maxaa ka mid ah waxaa ka mid a bakteeriyada qayb waxaa jirta jirkeenna ku jirta oo noo boos celisa boos celis maxay ka tahay bakteerigan waxaa la yihahdaa floro bacteria la yihahdaa floro bacteriga waxay booska ka riixataa bakteeriyada dhibka wada cudurrada wada bakteeriyada cudurrada wadaahi waa inay dagaal la gashaa floro bacteria waa bakteria aan dhib geysan boos celisna noo ah oo caloosheenna ku jira oo neef mareenkeenna ku jira oo kaadi mareenka ku jira kuwaasi marka wax dhiba nooma geystaan waxayna booska ka riixdaan kuwa dhibka wada ee ah batogin bakteriya kuwa la yidhaahdo kuwa cudurrada wada marka hooyadu markay siiso daawo aan loo qorinoo maaragtay ah antibiotic ama qallajiye ah waxaa suurtagala inay disho kuwii maaragtay boos celiska noo ahaa dhibkana aan nugu hayn isla markaana booskeedii ay soo galaan kuwo dadka dhiba oo maaragtay cudur u keena waxaana keenaya daawadan farmashiga inta laga qaato iyadoon aqoon loo lahayn ilmaha la yska siinayo marka waxaan leenahay hala taxadaro daawadana ha loo qaato si miisaaman qaybaha dambe ee waraysiga ayaa dhakhtarkan wuxuu ku soo gudbiyey fariin ku socta dadweynaha soomaaliyeed maadaama lagu jiro xiliyo kuleelo ah madaxweynihii dalka masar maxamed xusni mubaarak ayaa geeriyooday dowladda masar waxa ay cilaamisay in madaxweynihii hore dalkaasi maxamed xusni mubaarak uu geeriyooday isagoo kow iyo sagaashan sano jir ah maxamed xusni ayaa xukunkiisa lagu riday kacdoonkii shacbiga ahaa ee dhacay sanadkii labada kun iyo kow iyo tobanka madaxweynaha ayaa wuxuu ku dhintay qolka daryeelka ee isbitaalka ciidamada aljalaa ee caasimadda masar mubaarak waxaa la dhigay isbitaalka aljalaa subaxnimadii talaadada janaayo kow iyo labaatankeedii kadib markii baaritaan caafimaad lagu sameeyey lagu ogaaday inuu u baahan yahay qaliin burux afar iyo labaatankii janaayo kadib wuxuu u dhaqaaqay qolka daryeelka degdega moxamed xusni mubaarak waxa uu dhashay afartii mey ee sanadkii kun sagaal boqol labaatan iyo sideedii isagoo ku dhashay kafar almasiilaxa ee degmada maniviyah ee gobolka dalta waddanka masar kadib markii uu dhammeeyey waxbarashada heerka koowaad iyo kan sare waxa uu ku biiray kuliyadda militariga ee masar waxaana uu shahaadada koowaad ee jaamacadda ka qaatay cilmiga militariga sanadkii kadib waxa uu shahaadada bacalorios ee cilmiga hawada qaatay sanadkii ki mubaarak si dhaqso leh ayuu kaga soo qalinjibiyey jagooyin militari waxaa loo magacaabay taliyaha saldhigga cirka hawada galbeedka qaahira si u noqdo duuliyaha ugu da-da yar ee tijaabo u noqda saldhigga cirka waxaana markaa loo magacaabay agaasimaha kuliyadda militariga bishii abril madaxweyne anwar saadaad waxa uu u magacaabay madaxweyne ku-xigeenka jamhuuriyadda waxaana uu noqday madaxweynaha masar kadib dilkii saadaad lixdii oktoobar dii kadib afgembigii lagula kacay madaxweynihii hore ee masar maxamed mursi ayaa waxaa talada waddankaasi qabtay cabdifitaax al sisi maxkamadda dembiyada qaahira ayaa sagaalkii nofembar xukun ku riday madaxweynihii talada laga tuuray ee xusni mubaarak labadiisa wiil wasiirkiisii arrimaha gudaha iyo kuwo kale askari ka tirsan ciidamada dowladda federaalka oo dhaawac culus qaba ayaa sheegaya in xaaladiisu halis tahay islamarkaana ay dowladdu dayacday tafaasiil ku saabsan warkan waxaa soo jeedinaya waryaheena cabdulaahi yaasiin jaamac daryeelle ayaa waxay haysataa askar fara badan oo ka tirsan dowladda federaalka kuwaas oo ku naafoobay howlgalle ay fulisay xarakada shabaab ulmujaahidiin mid ka mid a askartaasi waxaa la yidhaahdaa cumar waxaanuu dhaawacmay xilli uu difaacayay hoteel ay ku jireen xubno ka tirsan dowladda federaalka oo xarakada shabaab ulmujaahidiin ay weerar ku qaaday islamarkaasina ay gudaha u gashay cumar ayaa ka waramay mid ka mid a dhibaatooyinka caafimaad ee uu wajahayo wallaahi man welwelka igu badan igu badan ugu badan waxaa waa dhanka saxarada waaye saxaradayaan la ahay saxarada aniga caadi ugu fadhiistay afar maal shan maal kadaa dabada saabuun la hegeliyaa habasmandocirada wax ma qabta ileyni markaan saxarada wax xiraya ma yaabanahay murugtii weyn waa saxarada iyo madaxa firirka iga jiro madaxi xanuunayo afar labaatan saac waan dadka buuqooda aan u doogaada karin marka waa iska xaruursana nin kale iska yaalaan aan marka sidaani oo kale ay ugu dhaawacmaan askarta dowladda federaalka ah waxaa soo wajahaa niyajab saa'id ah taa cagsigeedana haddii uu naafoobo askari ka tirsan xarakada shabaab ulmujaahidiin waxa uu aaminsan yahay in ajir uu u socdo madaxweynaha dowladda federaalka maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa horey waxa uu u sheegay in ciidamadoodu aanay caqiido lahayn taasina ay keenayso in aysan si wanaagsan u dagaalamin geesta kalena ciidamada xarakada shabaab ulmujaahidiin ay caqiido leeyihiin oo ay aaminsan yihiin haddii dagaalada lagu dilo in ay janno gelayaan cumar ayaa arrimahaasi ka hadlaya waa caqiida xumada waxaa waay aan kuu sheego caqiida xumada waxaa waa cabsi caqiidadu uu sheegaya qalbiga waa qalbiga hadduu la-yahay eber waa aduu caafimaadka ba hadduu cabsaaya waa eber waa laiska qoray askari ataallaa qora loo dhiyey shaqaa loo diray tababarkii oo soo tababarsa ma yaqaano qaabka wax ku baaraya ma yaqaano qaabka waa xamar waxaan leeyahay labaatan iyo todoba kun oo kale nooca ciiday hadda qoran aniga aan leeyahay bana intaan dhaawac bukiliya dad cusub lee arkooya weligii aan arkin waxaa issoo taraysa cabashada ka imaanaysa askarta ku dhaawacmay dagaaladii dhowr iyo tobankii sane ee lasoo dhaafay xarakada shabaab ulmujaahidiin ay kula jirtay dowladda federaalka ah arrimahani wax ay waana iyo waxsheeg u yihiin askarta dowladda federaalka iyo kuwa dowlad goboleedyada ee ka barbar dagaalamaya shisheeyaha dalka kusoo duulay dowladda turkiga ayaa xaqiijisay in askar ay kaga dhinteen gudaha dalkaasi liibiya rajab dayib erdogan oo ah madaxweynaha dalkaasi turkiga ayaa shalay tushaaciyey in askar ay ku waayeen dalka liibiya waxa uu sheegay in laba askar oo ka tirsan ciidamadooda halkaa jooga ay dhinteen kuwa kalena ay dhaawacmeen turkiga iyo qatar ayaa kaalmo militari ku caawiya dowladda taagda daran ee wadanka liibiya halka dagaal ooga khaliifa xaftarna uu taageero ballaaran ka helayo dowladaha raashka imaaraadka carabta iyo masar lama faahfaahin magacyada askartaasi saraakiisha jenaraal khaliifa xaftar ayaa waxa ay horaantii toddobaadkan ku andacoodeen inay dileen in ka badan toban askari oo ka tirsan ciidamada dowladda turkiga iyagoo wacad ku maray inay sii wadi doonaan dagaalada ka dhanka ah ciidamada turkiga ee jooga gudaha dalka liibiya ugu dambayntiina cudurka corona ayaa laga helay wasiir ka tirsan dowladda iiraq ku-xigeenka wasiirka caafimaadka ee dalka iiraan ayaa la sheegayaa in uu qaaday caabuqa corona oo ku fidayo gudaha dalkaasi iiraan wasaaradda caafimaadka afhayeen u hadlay waxa uu xaqiijiyey in wasiir ku-xigeenka uu ku dhacay cudurkan islamarkaana lagu karantiilayo goob caafimaad oo ku taala gudaha dalkaasi iiraan waxaa xusid mudan in wasiirkan horay uu u dafiray in cudurka corona uu soo gaaray gudaha dalka iiraan tani waxa ay cabsi ku abuurtay madaxda kale ee dowladda iiraan maadaama iminka cudurka uu asiibay wasiir ka tirsan dowladooda lagana yaabo in kuwo kale ay qaadaan dowladda iiraan waxa ay sheegtay in ka badan boqol ruux inuu ku dhacay cudurka corona iyadoo suurtagal ay tahay in tirada ay intaa ka badan tahay cudurka corona ayaa kasoo bilowday gudaha dalka shiinaha oo dad badan kusoo laayay iminkana waxa uu ku fidayaa wadamo dhaca bariga dhexe aasiya iyo yurub warkiina dhegeystayaal waa naga inta